xubin ka tirsan guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka jabuuti ayaa maanta u sheegay idaacadda v o a inuu geeriyooday maxbuus ka tirsanaa mucaaradka jabhadda f r u d oo muddo sannado ah xabsiga ku jiray maxamed axmed jabha ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu dhintay maalintii talaadada balse maanta uun la sheegay warar hordhaca ah oo la isla dhex marayay ayaa sheegaya in uu ku dhintay xabsiga inkastoo maanta guddoomiyaha guddiga dowladda jabuuti ee xuquuqda aadanaha saleebaan cumar cudin uu v o e da u sheegay inuu cisbitaalka ku geeriyooday saleebaan cumar cudin ayaa waraysiga uu v o e da siiyey marka hore waxa uu kaga hadlayaa xaaladda xabsiyada jabuuti sanadkan markii labaad ayaanu soo marnay xabsiga dhexe ee jabuuti si aan u ogaanno xaaladda ay ku jiraan dadka halka xabsigaasi ku jira sida la yidhaahdo waxa weeyaan dadka xabsigu waxaa laga xidhay uun ma aragtay dhaqdhaqaaqii iyo xuriyaddii unbaa ka hadlowday laakiin xuquuqdoodu kama hallaabin yaa la idhaahdaa waxaa la dhahdaa libertegii unbaa ka hadlowday ee durwaagii way leeyihin kolkaas waxaanu eegnaa inaan dadka xuquuqdooda la dhowro si wanaagsan loo hayo meeshaas waxaanu kala kulannay inaa kolkaan ku eegno markii hore eenu soo kormeernay inay xaaladeedu sidii hore ay waxoogaa ka ronaatay oo weliba waxaa u sii muhiimsanaa qaybta cuntada cuntadoodii inaa tayadeedu fiicnaatay inaa waxaanu sii xaqiijinay inaa naanta kurwaaruushka la dhaahdo naanqabta cas ayay caawimaad ka heleen uun sanadkii hore ogeyn markii horeynu soo marnay qoladaasaa ku caawisay oo si wanaagsan u daayatirtay halkii cuntada lagu karinayay kolkaa xaaladeedu wixii kale ee intaa dee dhaafsanna sida sharciga iyagu uu noo dhigayo waxa weeye ciddii ay khusayso iyo wixii autoriteya ee dowladda xukuumadda ayaanu u gudbanaynaa wixii anaga taladayada inaan la hagaajiyo meeshaasi ay tahay maxaa lays odhan karaa mudane guddoomiye meelaha u baahan haddaad noo yar taabato u baahan in wax laga bedelo halkee baa lays odhan karaa
horta waxaa u horeysa meesha waxoogaa nafiisa ay u yar baahan tahayo waxaan u jeedaa inaa dadka meesha ku xidhan tiradooda la yar dhimay u baahan tahay dhimitaankaas waa jiraan fursado badan oo lagu dhimi karo oo waxaa kamida waxaa jira xabsiyo kale oo wadanka dhexdiisa ka dhisan oo cidba ay ku xidhnayn dadka qaarkood dhukaa la geyn karo yaa kamida iyo inaa wax wanaagsanoo hagga xabsiga la sameeyaa jirto oo dhalinyarta aan weli maxaa la dhahdaa aan majoritiga gaadhin aan qaargaadhin siddeed iyo toban sano da'doodu ka yar tahay waxaa jirta inaa loo gudbiyo tababaro markii horena waanu waxaanu kula talinahayd inaa guddoomiyaha xisbigu uu sii ballaadhiyo tababarka waxaa wanaagsaniyadoo ku biirtay inaa dhalinyartiina loo sii wado tababaradii dumarkiina xabsiga dhexdiisa wixii dumara looga furo meel ay wax ku baran karaan ta kale ee cajiibka ahayd waxaa weeye inaa xitaa ciddii xabsigaa ku jirta ee qur-aanka dhigashadiisa u baahan inaa ayaga laftigooga qur-aankii loo dhigo waxyaabo wanaagsan oo dhankaasa ayaan kala kulannay mudane guddoomiye waxaa jirta hadalhayn fara badan oo la xidhiidha geeridii ku timid maxamed jabha allah u naxariiste arrintaasoo kale maxaad nooga iftiimin kartaa horta waa sidaad sheegtay allaha u naxariisto maxamed jabha naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo marka maalinta aanu tegnay sida guddoomiyuhu noo sheegay guddoomiyaha xabsiga xabsiga siduu noo sheegay waxaa jirtay ahayd saddex qof oo dhakhtarka markii hore ku jirtay laba ka mida markay dawadoodii u dhammaatay maalintaas ayay xabsiga dib loogu soo ceshay oonu kula kulannay allah u naxariistay ninkaasise isagu dawuu dhakhtarka u joogay oo dhakhtarku yaalay wax aanu maalintaa la kulannay isaga ma jirto galabtii meelaha maqhribkii markay tahay ayaan wada hadalnay inanka guddoomiyaha xisbiga oo maamulka xabsiga oo ii sheegay inuu geeriyooday allah u naxariistee ha markaanu anagu salaasadii subaxa markaanu marnay aanu kormeeraynay lamaanu kulmin dhakhtarkuu ku jiray waa kaas galabnimadii baa kolka la sheegay inuu geeriyooda maxamed jabha galabtii ayaanu ku ogaanay maamulka xabsiga inuu dhakhtarka ku geeriyooday sababihii miyaa la shaaciyey weli walaahi sababahaas ninkaasi xanuun waxoogaa bahayey in badanba dhakhtarku ku jiray sidaan ognahay in waxoogaayba dhakhtarku ku jiray kolkaas xanuun culusna waa uu hayey dee ninba sababbuu ku dhintaa ee xanuunkiinbuu ku dhintay
kaasi waxa uu ahaa salebaan cumar cudin guddoomiyaha guddiga dowladda jabuuti u qaabilsan xuquuqda aadanaha waxa uu u warramayey wariyahayaga magaaladaasi ramadaan muuse dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaa inaannu la xiriirnay xukuumadda jabuuti gaar ahaan wasaaradda cadaaladda iyo weliba dhinaca mucaaradka welina ah noomaanay suurtagelin inaannu khadka telefoonka ku helno si aannu geerida maxamed axmed jabha wax uga weydiinno